إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ummadeenna muslimka ah ee soomaaliyeed weli waxay wajahaysaa duulaan saliibi ah oo lagu soo qaaday diinteeda iyo dadnimadeeda laguna boobayo khayraadkeeda kala duwan ee ku jira badda iyo berrigaba saliibiyuuntu waxba ulama harin dadkeenna kamana aysan gaabin dhibaatayntooda waxay kala dagaalameen caqiidadooda si ay u gaalaysiiyaan waxay la dirireen horumarkooda iyo dhaqaalahooda si ay u gaajaysiiyaan waxay dhexdooda ku faafiyeen qabyaaladda iyo federaalaysimka si ay u kala qaybiyaan waxay ku soo farraqeen maandooriyaal si ay nolosha uga ridaan waxay dadaal iyo hanti badan ku bixiyeen inay dumarka ka soo saaraan xayndaabkooda sharciga ah si ay u fasahaadiyaan mujaahidiintuna waxay dhankooda si dardar leh u wadaan hagaga jihaadka ah ee looga hortegayo saliibiyiintaas horarka ah saliibiyiintaas oo sannado badan oo lala jihaaday kadib maanta maraya marxalad quus iyo qoomamo ah kadib markii ay la kulmeen dagaal dheer oo dhiigbax ah waxay taagan yihiin xaalad ay ciidamadoodu ku urureen xeryo iyo godad iyagoo aan sahayda aan isgaarsiin karin oo gaarigii iyo kolayadii dhaqaaqdaba waddooyinka lagu beegsanayo dantuna ku kaliftay inay diyaarada isticmaalaan markii ay dhulkii mari waayeen allahuma haddiis jihaadkii ayaa bulaalay howlgallada iyo weerarrada mujaahidiintuna waa kuwo isdaba joog ah oo carcartooda wata bulshada ku dhaqan walaayaadka islaamiga ahna waxay si nabadgelyo ah ku hoos harsanaysaa shareecada islaamka iyo calanka tawxiidka waxaa har iyo habeen shaqaynaya garsoorka islaamiga ah oo meelo kala duwan looga imaanayo waxaa si dardar leh ku socda dacwada tacliinta iyo guud ahaan adeegyada bulshada ee ay walaayaadka islaamiga ahi bixiyaan waana nicmo weyn oon allah subxaanahu wa tacaala uga mahad celinayno qaala allahu tacaala lain shakartum laasiidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid haddaad allah subxaanah wa tacaala ku shukrisaan alla wuu idiin siyaadin haddaad alla subxaanah wa tacaala ku caasiyowdaanna alla cadaabkiisu wuu daran yahay wa qaala tacaala in takfuruu fa ina allaha ganiyun cankum walaa yardaa licibaadihi alkufr wa in tashkuruu yardahu lakum haddaad alla subxaanah wa tacaala aad ku kufrisaan alla waa idinka deeqtoon yahay alla waa qani addoommadiisana kufri ugama raalli noqdo haddaadse alla ku shukrisaan alla waa idinka raalli noqon mujaahidiintana waxaan leeyahay halkiinna ka sii wada la xisaabtanka gaalada iyo gaalaraayada kuna bishaaraysta inuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu dhahay man qaatala fii sabiili illaahi fuwa qanaaqa wajabad lahu aljanna qofkii allaha dartii u dagaalama intay hali ka xigsamooto waxaa u waajibay janno maamulku sheegada riddada ah ee ay gaaladu qaybo dalka ka mid ah ka dhiseen ayaa dhankooda maanta maraya xaalad mar kale daaha ka rogtay xaqiiqdooda dhabta ah iyo dabadherifnimadooda waxay soomaali oo dhan maanta indheheeda ku arkaysaa sida ay saliibiyiintu isugu direen madaxda murtadiinta ee madaxtooyada fadhisa habdhaqankaasi wuxuu daaha ka fayday xumaanta uu leeyahay nidaamkooda ku dhisan dimuquraadiyada iyo liidnaanta shuruuc gaaleedka ay ku dhaqmaan bishii soo dhaafay ee jamaadul awal kun afar boqol iyo saddex iyo afartan waxaa sidoo kale magaalada boosaaso ku dagaalamay maleeshiyaadka maamulka riddada ah ee isku magacaabay puntland iyo kuwa ashaadala dirirka ah ee uu maraykanku carbistay dagaalkaas ayaa dibadda soo dhigay in ciidama kusheegga maamulada riddada ah ay yihiin kooxo kala duwan oo qowlaysato ah qayb walbana u diiwaan gashan tahay shisheeye gaar ah dagaalka boosaaso waxaa ka sii horreeyey dagaalkii bishii safar ee isla sanadkan quraceel ku dhex maray mushrikiinta iyo murtadiinta kuwaasoo iyaguna ay gaaladu isku dirtay hubkana isugu dhiibtay dadkeenna soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxaan leenahay waa kuwaas maamulada riddada ah ee ay gaaladu ku tilmaamaysay inay horumar idin gaadhsiinayaan waa kuwaas ay damiir xumadoodu geyaysiisay in safiirada reer galbeedka ah ee xalana fadhiya u kala horaan sidii xoolaha oo kale waa kooxaha herka ugu sarreeya ka gaadhay dabadhilifnimada iyo musuq maasuqa waa niman aan u damqanaynin diin dal iyo dad toona muraadkooduna uu yahay mar maxaad cuntaa oo keliya ummadda muslimkaa ee soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay baraarugaan oo aysan ku dhicinin in hal god boqol goor laga qaniino maxaa yeelay waxaa mustaxiil ah inay faa'iido ka dhalato nidaam ay gaalo waddo qaala allahu tacaala inna allaha laa yuslixu camala almufsidiin allah ma hagaajiyo camalka mufsidiinta wax fasahaadinaya intaas kadib arrinta muhiimka ah ee aan rabo inaan dadkeenna la wadaago waxa ay tahay abaarta ka jirta qaybo ka mid ah waddanka waxa keena abaaraha iyo masaa'ibta waxnala gudboon xilligan oo kale iyo sida looga samata bixi karo in shaa allah abaaruhu waxay ka mid yihiin masaa'ibta uu allaha subxaanahu wa tacaala ku imtixaano addoommadiisa mana tibaado musiibo ilaa waa mid uu aadamuhu gacmihiisa ku kasbado qaala allahu tabaaraka wa tacaala wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfuu can kasiir imaam ibnu kasiir raxmatullahi calayhi oo fasiraya aayaddan ayaa waxa uu yidhi ay mahmaa asaabakum ayuha annaasu min almasaa'ibi fainamaa huwa can sayi'aatin taqadamad lakum ويعفو عن كثير أي من السيئات فلا يجازيكم عليها بل يعفو عنها wax kasta oo masaa'ib ka mid ah oo idinku dhaca dadow waa uun dunuub idiin hormartay wax badan oo gafaf ahna idinkama abaalmarine allah subxaanahu wa tacaala waa idiin dhaafay qaala allahu tacaala walow ana ahla alquraa aamanuu waataqow lafataxnaa calayhim barakaatin min alsamaa'i waalardi walaakin ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون sidaas oo kale ayaa sheekh ibnu kathiir raxmatullaahi calayhi isagoo aayaddanna fasiraya ayaa waxa uu yidhi walow ana ahla alquraa aamanuu waataqow ay aamanat quluubuhum bima jaa'athum bihi alrusul wasaddaqat bihi waattabacathu waataquu ficla aldaacaat wa tarki almuxaramaat لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أي قطر السماء ونبات الأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أي ولكن كذبوا ولكن كذبوا رسلهم فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المآثم والمحارم هذه ضدك دولك أما دقانك كنول ay quluubtooda aamini laheeday waxa ay rusushu la timid rumayna lahaayeen oo raaci lahaayeen allaahna ka baqi lahaayeen oo waajibaadkiisa samayn lahaayeen xaaraantana ka tegi lahaayeen cirka ayaan roob uga keeni lahayn dhulkana midha ayaan uga soo bixin lahayn hase ahaatee way beeniyeen wixii rusushu la timid markaasaan ku ciqaabnay halaag waxay kasbadeen daraaddood oo dunuub iyo xumaana geyga soomaalida waxaa ku soo laablaabtay abaaraha kadib markii ay roobabkii yaraadeen amaba ku di'i waayeen meelaha qaar waxaa joogto noqday cudurrada noloshii ayaa adkaatay heer xataa kan wax haystaa aysan barako u lahayn sidaa darteed waxaa isweyddiin mudan maxaa soo celceliyey abaaraha iyo dhibaatooyinkaas لمانا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمضروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم ولم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أيا وحيري رسولك صلى الله عليه وسلم أيا نسوقا بلي وحنيري مهاجريني shan arrimood haddii la idinku imtixaano allahna waxaan ka magangelayaa inaad soo gaartaani rasuulku sala allahu caleyh wasalam wuxuu sheegay in arrinka koowaad ay tahay haddii xumaanta iyo faaxishadu ay dadka dhexdooda ka soo muuqato oo ku faafto inuu allah subxaanahu wa tacaala ku sallidayo cudurro aan horay loo arag dadkii horena aan ku dhici jirinin arrinka labaad ee rasuulku sala allahu caleyh wasalam uu sheegay waxay tahay dadku haddii ay iibka iyo ganacsiga isku khiyaamaan allah subxaanahu wa tacaala inuu ku sallidayo abaaro maciishadda oo adkaata iyo suldaan jaa'ir ah arrinta saddexaad ee rasuulku sala allahu caleyhi wasalama tilmaamay waxay tahay haddii dadku ay sakada bixin waayaan inuu allah subxaanahu wa tacaala ka joojinayo roobka haddii aysan mayeeraan ku jiri lahaynna maba da'een roob arrinkaa faraad waxay tahay haddii dadku ka baxaan ballanta allah casa wajal iyo ballanta rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu allah ku salladayaa cadow shisheeye ah oo ka fara marooqsada waxa gacmahooda ku jira rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu arrinta shanaad ee ugu dambaysa ku sheegay haddii dadku isku xukumi waayaan kitaabka allah inuu dhexdooda allah subxaanahu wa tacaala isku sallidayo oo la isku dirayo dhibaatada ka dhalata macaasida ayaa ah mid aan ku koobnaanaynin intii macaasidaas samaysay oo keliya bal iska dhaafe xataa waxay saamaynaysaa xayawaanada iyo bahaa'imta aan dembiga lahayn qaala allahu tacaala waataquu fidnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa waaclamuu ana allaha shadiidu alciqaab ka baqa fidno aan ku ekaanaynin kuwa dulmiga iyo macaasida la yimaadeen ogaadana allah cadaabkiisu inuu adag yahay qaala abu hurayrata radia allahu canhu ina alxubaara latamuutu fii wakriha min dulmi aldaalimi saxaabiga abu hurayra radia allahu tacaala canhu ayaa waxa uu sheegay in shimbiruhu ku dhimanayaan buulkooda dulmiga dadku sameeyeen dartii sidoo kale allah subxaanahu wa tacaala ha u naxariistee taabiciga la yidhaahdo mujaahid ayaa waxa uu yidhi ina albahaa'ima talcanu cusaata bani aadam ida ishtadat الsana ay اlqaxd waumsika almadar wataquul hada bishu'mi macsiyati bni aadam marka ay abaartu darraato mayeeraanku waxay lacnadaan aadanaha macaasida ku kacay iyagoo ku eedaynaya in dhibka ku dhacay ay iyagu sabab u yihiin haddaba si aan uga baxno dhibaatada iyo abaaraha waxaa nala gudboon inaan allah subxaanahu wa tacaala u laabanno guud ahaan dadka muslimiinta ah waa inay allah subxaanahu wa tacaala ka baqaan kitaabkiisa ku dhaqmaan daacadiisa iyo waajibaadkiisa ku dadaalaan xaaraantana iska dhowraan waa in laga fogaadaa lagana hortagaa macaasida iyo fisqiga lala jahrayo ee bannaanka lala taagan yahay waa inaan xidhiidhnaa qaraabada ganacsiga ka ilaalinaa qishka iyo khiyaanada lagana fogaadaa qabyaaladda iyo dagaalada jaahiliyada ku salaysan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu abaaraha addoommadiisa uga qaadaa istikfaarta oo la badiyo qaala allahu tabaaraka wa tacaala faqultu istagfiruu rabbakum inahu kaana ghafaara yursil asamaa'a calaykum midraara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا رسول الله النوح oo ah rasuulkii ugu horreeyey ee allah subxaana wa tacaala soo diray ayaa wuxuu qoomkiisii oo ay abaarahaysay ka dalbay inay rabbigooda toobad aqbalaha ah ka dembi dhaaf dalbaan toobaddaasoo ay ku helayaan roob barwaaqo awlaad beero iyo webiyo can cabdillaahi bni cumar radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam yaa ayuha annaas tuubuu ila allah fa innii atuubu fi lyowmi ilayhi mi'ata mara rawaahu muslim nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuuna amray towbada wuxuuna yidhi anigu waxaan maalintii towbad keenaa boqol mar qaala ibnu cabbaas radia allahu canhuma التوبة النصوح الندم بالقلب والاستغفار باللسان والإضمار ألا يعود إليه أبدا ابن عباس رضي الله عنهما ayaa isagoo towbada ka hadlaya wuxuu yidhi towbada wanaagsan waa qalbiga oo laga qoomameeyo carabka oo laga istikfaarsado iyo in la go'aansado inaan dib dambe loogu laabanaynin haddii ruuxa waxa uu ka tooba keenayo xaq bani aadam ay ku lug leeyihiinna shardi afaraad ayaa la socda oo ah inuu xaqaas ciddi lahayday u celiyo ama ka cafis dalbo walaayadka islaamiga ah waxaa muddo dhowr bilood ah laga oogayey salaatul istisqaa gobolladuna way ku kala duwan yihiin saamaynta abaarta waxaa jira meelo uu roobku aad ugu yaraa iyo gobollo uu ka dahay roobku walow yuusan sidii horeba gaarine ilaa xadna dadku way iscaawiyeen bilihii tegey xoolahana waxaa la geynayey dhulka ku teedsan webiyada iyo gobollada roobabka helay laakiin hadda waxaa la galay xilligii jiilaalka hadduusan allah subxaana wa tacaala roob keeninna xaaladdu way sii adkaanaysaa waxaanse rajaynaynaa inuu allah subxaana wa tacaala faraj inoo furo ummadda muslimka ah meelay joogtana uu naxariistiisa ku gallado sidaa daraaddeed iyadoo laga duulayo xaaladda jirta ayaa waxaa hoggaanka mujaahidiinta ay magacaabeen lajno ama guddi loo xil saaray ugurmashada dadka iyo deegaanada ay abaaruhu saameeyeen lajnadaas oo ka kooban toddoba xubnood waxay isugu jiraan rag culimo ah odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiin kale waxaa lajnadaas ama guddigaas mas-uul u ah sheekh cabdulaahi macallin geedow waxaa xubno ka ah sheekh maxamed balli nabadoon cabdulaahi ansaari sheekh xasan yacquub iyo rag kale waxaan ummadda muslimka ah meel kastoo ay joogaan ugu baaqaynaa inay la shaqeeyaan guddigan gacanna ka geystaan howlaha khayriga ah ee lagu gurmanayo dadka walaalahooda ah ee ay abaartu saamaysay qaala allahu tacaala aladiina yunfiquuna amwaalahum biاlleyli waاnnahaari sirdan wacalaaniya sirdan wacalaaniyatan falahum ajruhum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun kuwa maalkooda bixinaya habeenkii iyo maalintii si muuqata iyo si qarsoonba allah subxaanahu wa tacaala wuxuu u ballan qaaday ajir iyo inuu cabsi iyo munugaba ka ilaaliyo sadaqada xilligan oo kale lala baxaa way ka fadli badan tahay tan lala baxo wakhtiga barwaaqada waana waddada cadaabka allah looga badbaado waxbixintuna waxay siyaadisaa hantida halka gacan adaygu uu gaasiro qaala allahu tabaaraka wa tacaala falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba fakku raqaba aw idcaamu fii yowmin dii masqaba yatiiman daa maqraba aw miskiinan daa matraba imaam dawr raxmatullahi caleyh ayaa wuxuu yidhi soo fasira qowlka falaqtaxama alcaqaba ay afalaa salaka adariiqa alatii minha annajaatu waalkhayr insaanku ama bani aadamku muu maro waddada badbaadada iyo khayrka allahna wuxuu waddadaas ku tilmaamay inay tahay maxaabiista oo lasoo furto maalinta ay baahidu jirto oo agoonta iyo qaraabada iyo masaakiinta ay gacmahoodu maran yihiin la quudiyo can abi hurayrata radia allahu canhu ana annabiya sala allahu calayh wasalama qaal maa min yowmin yusbixu alcibaadu fiih ilaa malakaani yansilaan fayaquulu axaduhuma allaahuma acdi munfiqan khalafa ويقول الآخر اللهم أعد ممسكا تلفا متفق عليه نبigeena صلى الله عليه وسلم wuxuu inoo sheegay in maalin walba ay soo degaan laba malag kuwaasoo midkood uu u ducaynayo qofka wax la baxay isagoo allah subxaanaه wa tacaala ka baryaya inuu bedel khayr qaba siiyo midka kalena wuxuu habaarayaa kaan wax bixinaynin ee gacan adag isagoo allah subxaana wa tacaala kaga baryaya inuu wixiisii ka baabi'iyo maamulada walaayaadka islaamiga ah waxaan faraynaa inay xil dheeraadah iska saaraan garab istaagga iyo u kaalmaynta danyarta ay abaaruhu saameeyeen agoonta araamisha iyo bukaanka waana inaad si gaar ah ula shaqaysaan lajnada gurmadka abaarah u gargaaridda dadka ducafada ah waxaa lagu helaa gargaarka allah subxaanaه wa tacaala qaala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam hal tunsaruuna wa tursaquuna ila biducafaa'ikum nebigu wuxuu yidhi salى اllahu عalيh wasalam ma waxaa la idinkugu gargaaraa oo la idinku quudiyaa kuwii inay taagtag darar mooyaane daryeel u sameeya dadka xoolahooda kala yimid dhoolaka fogfog biyaha u dhaamiya gaadiidka ku qaada xanuunnada ka daaweeya dalka aad ka dhalatiyo dadka aad u dhalatiyo nin la yidhi danta u tali dibindaabyo ka ogow duca iyo xusuus iyo duug aad ka dhaxashide xilka daacad ugu hay hadullayna gaarsii meeshii daraaddeed u galeen dagaalkii diiftiya kulka lahaa dib u dhaca ka maare wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahuma wasalama wabaarak calaa nabiyina muxamedin وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين